xuseen xasan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne islamarkaana horey u ahaa macalin dugsi iyo ganacsade iibiyo khudaarta ayaa magaalada ka hirgeliyey goob lagu iibiyo malaayga si uu u helo dhaqaale noloshiisa uu ka maareeyo isagoo fursad u arkay kheyraadka ku jira webiga shabeelle goobtan uu ku iibiyo malaayga ayaa waxaa sidoo kale fursad shaqo ka helay dhallinyaro markoodii hore shaqo la-aan ahaa radio baaluulo ayuu uga waramay xuseen xasan goobtan ganacsi uu magaalada ka hirgeliyey iyo waxa ku dhaliyey
malayga aan weladkaan ku iibinaa webiga waa waxaa laga keenaa webiga qaybihiisa kala duwan mar waxaa laga keenaa soona hiiraan marna waxaa laga keenaa dhinaca etoobiya marka biyuhu ay xareer noqdaan oo kaleeto culeyskiisa badan wuxuu ka yimaadaa ilaa mastaciil wallaahi anin shaqooyin badan aan soo qabtay shaqooyinkii badnaay dugsi macallin dugsi waa soo noqday qudaar waa gadi jiray oo ayu nuuca oo gaarigacana kadibna qudaarta hoogaa maqaladeedii aada u bateen hoogaa kanaasilmuu ka maqal yaryahay isagoo cawada khasaariyadii faasidiisa horaad ka ogaanaysaa hadda khasaariya hadda hadda waa ogta waa arki kartaa marka wax kayda ma laha asugu qofka wixiisa u shubay waa ka shubay haddaad waxeshay haddaad ka wacdabo waa isaga tegaysaa ilaa iyo feerfeer dhulkaas u ka imaadaa markay kalosaan yahayna ilaa iyo jicibu ilaa iyo isheeg deefu intuu dhexaydaa laga keenaa waa karsaa ma jiraa dhalinyaro aad shaqo abuur a u samaysa oo meeshaad ka shaqaysa
waa waay waa waa ila shaqeeyaan dhalinyaradu saas waa iyaga socday imaanaan mar haddii uu qofku damiino oo la yaqaan noqdo waa shaqeeyaa la yidhaha qaar ka mid ah dhallinyarada la shaqeeya xuseen xasan ayaa reediyo baaluulo uga waramay sida ay u arkaan shaqadan magaciga waxaa weeye qadar cumar aar marka shaqadan malaygan waxaan ku faraxsanahay inaan ka shaqeeyo alxamdulilah wallaahi labada kun laatii kowda soo gala shaqadan shaqadaan qabto waxaa weeye malay wey malay subaxii alsiida lasoo kalahaa adiga labiyo tobankia loo soo kalahaa kadib malayga waa la jarjaraa markii la jarjaray kadib birtaa saliid lagu shubaa saliid caadi birtaawada saliid lagu shubaa kadib malayga waa la cusbaynayaa buraa lagu shubayaa kadibna waa la saarayaa daqiiqado soddon daqiiqa camal u qaadanaya waa ku faraxsana alxamdulilah adiga dhowr iyo toban sana amalan ku dhex jira ilaa siddeed sana camal dhowr iyo toban nooc uu kala baxyaa weylo seefle baashagaade addoomow laakiin middaan mid isku halleegi karaba xuseen xasan ayaa ka mid ah dhallinyarada farakutiriska ah ee durbiday inay ka faa'iidaystaan kheyraadka ku jira webiga shabeelle gaar ahaan malayga si ay u helaan nolol maalmeed ku filan